waxaan ku bilownay magaalooyin ka mid a soomaaliya iyo somalilanba waxaa xalay laga xusay lixdan iyo saddex guurada xorriyadda lix iyo labaatanka juun magaalooyinka xuskaasi lagu qabtay waxaa ka mid ah magaalada laascaanood oo bilihii u dambeeyey colaadii ay ka jirtay warbixintan waxaa inoo soo diray cabdikariim malol munaasabad ballaadhan oo xalay lagu qabtay barxadda dowladda hoose ee degmada laascaanood ayaa lagu xuseeyey lix iyo labaatanka juun waxaana ka soo qaybgalay qeybaha kala duwan ee bulshada gobolka sool mas-uuliyiin kala duwan madax dhaqameed ururada bulshada iyo kuwa dhallinyarada ugu horeyna munaasabadda ayaa waxaa ka hadlay duqa degmada laascaanood cabdiraxiin cali ismaaciil isagoona ka sheekeeyey taariikhda iyo waayaha ay iska leedahay xuska lix iyo labaatanka juun oo guud ahaan dhulkaas soomaaliyeed si weyn looga xusay xalay ka degmo ahaan ka laascaanood ahaan ka reer sool ahaan ka esesi ahaan qiimo iyo qaayo badan baynoo leedahay caawo oo kale hormuud baynu u ahayn ummadda soomaaliyeed in ay noqoto dal xora oo taladooda u madax bannaan dadka hormuudka u ahaa baynu nahay ciddii ugu horraysay u dagaalantay baynu nahay marka waxaan leeyahay hambalyo hambalyo hambalyo waxaan u hambalyaynaynaa dhammaan ummadda soomaaliyeed meel kasta ay joogto waxaynu nahay gurigii daraawiirta waxaynu nahay hoygii halganka taariikhda soomaaliyeed reer s s c hormuud bay ka yihiin ama waa cidda keliya ee ku dhaadan karta xornimada soomaaliya waxaa isaguna halkaasi ka hadlay bashiir xaaji cali oo ka mid a hoggaanka s s c khaatumo isagoona ka sheekeeyey munaasabadani farxadda ay iska leedahay waa dabaaldegaynaa waa habeen farxadeed habeen khudbad maaha waxaan leeyahay sarreeyow ma nusqaamow aan siduu yahay eegnee ka nasiib ka nasaar waxaa farxad ii ah maanta muddo afar iyo soddon sannadood oo aan dalka dibaddiisa ku maqnaa inaan maanta ku dabbaaldego markii igu horraysay xafladdan lix iyo labaatanka juun oo aan maanta kaga qaybgelayo magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool annagoo u dabaaldegaynaa lix iyo labaatankii juun calankii cawaalana uu garbahayaga suran yahay dhinaca kale waxaa iyaduna munaasabadani ka qayb gashay xildhibaana sahre bundubto oo ka tirsan golaha shacabka ee dowladda federaalk ee soomaaliya keliya waxaan uga soo safray magaalada muqdisho habeenkaa taariikhiga ah ee calankii markii horeba ay u dhinteen awoowayaasheen iyo rag fara badan munaasabadaan ilaahay ku siiyo waa fadliga ilaahay subxaana watacaala inaan gobolka sool xaruntiisa caawa annagoo nabada caafimaad qabla aan ku xusayna lix iyo labaatanka juun marka laga yimaado xuska lix iyo labaatanka juun way ka duwan tahay magaalooyinka kale ee soomaaliyeed ee laga xusay waxaana ka jira dagaalla aada u culus oo kuwaasoo u dhexeeya ciidamada deegaanka iyo kuwa somalilan cabdikariin nolol oo v o a magaalada laascanood